بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد ومن السنة أما من سنة رسول الله رسولك الله سنديسي حقيسي صلى الله عليه وعلى آله وسلم wixii iiga soo muuqdayn wuxuu leeyahay musanifka aljamiil isimka jamiil ah ayaa ka mid a waa isimkii laba iyo saddeetan waa waxaana u daliil ah liqowlihi sala allahu alayhi wacala aalihi wasalama nebiga hadalkiisa ama hadiidkii oo nebiga ku sheegay oo dheeraah cabdillaahi bni mascuud radia allaahu canhu saxaabigiis ahaa fii saxiixi muslim ku sugnaa oo nebiga inuu dhahay ina allaha jamiilun yuxibu ljamaal ina allaha alleh jamiilun waa allihii qurxoon waaye jamiilun wa yuxibu wuxuu jecel yahay aljamaala quruxda ayuu jecel yahay isimkaasiina waa isim sugan oo laga qaatay nebiga sunnadiisii xaggeedii oo aljawaad waaye isimka saddex iyo siddeetanaad waa aljawaad aljawaad isimkaasi waa lasu khilaafsan yahay inuu allah loo sugaayo asmaadiisu inuu ka mid yahay iyo in kale axaadiisa ku soo aroortay tusinayso inuu allah jawaad uu yahay laakiin sida raajahsan ma sugna axaadiistaasi xadiidka ku soo arooray oo jawaad ilaahay in lagu magacaabayo waa xadiid oo daciif ah aan sugnayn waaye ayib alimaamu tirmidi xadiidka wariyey oo tusinayo inuu allah jawaad u yahay ayaa ku soo aroortay laakiin waa daciif wa fii sanadihi khaalid ibnu ilyaas siduu tilmaamaayo saaxibu tacaliiqama naftirkiis waa saas fii sanadihi khaalid ibnu ilyaas matruuq lxadiid ibnu xibbaan xaggiisii waa waa wariyay xadiidkani asagoo min xadiidi sacd ibni abi waqaas ka soo arooray naftirkiisii waa daciif ninkaani ayaa ku sugan waaya asaaniid kala duduwana ku soo arooray hasi yeeshee waxa iskuma tarayso axaadiistaasi jamcinteedii idaan isimkaasi nas looma haayo ayay dhaheen culammadu alxakamaa ka mid ah xakam ayaa ka mid ah asmaada nebiga sunnadiisa xaggiis laga qaatay alxakam ayaa ka mid ah inuu xakam magacyaasha alla ka mid yahayna daliilkeed waxaa waaye waa xadiidkii hani ibnu yaziid radia allaahu canhu oo nebiga xaggiisa isagoo ka werinaya u dhahay ina allaha huwa alxakam ina allaha ale huwa alle ayaa alxakamu xakam ah midkii wax xukumaya waa isaga xaakimun uu yahay xakamna magacyaashiisii ayuu ka mid yahay ayuu ka mid yahay waa haddii saxiix ah sugan haddii saxiix ah oo sugan waay macnaheed macnihiisuna waa alxaakim wa xaqiiqatuhu aladii salima lahu lxukmu warudda ilayhi waa midka alxaakim waxaa waaye xakam oo isku dhow yihiin magacyaashoodsi wa xaqiiqatuhu xaqiiqadiisii aladii waa kii salima lahu lxukmu ama salama lahu lxukm xukunka loo salimay warudda ilayhi loo celinaya waaye sida daraaddeed alxakam faina allaha huwa alxakam axaadiisu kusoo orortay ee jirta waa saxiix isimka shan iyo saddeetanaad alxayiyu waay alxayu waa soo marnay kan hadda waa alxayiyu waa laba ya alxayiyu isimkaasina waa ilaahay subxaanahu wa tacaala waa isim u sugan waa loo sugayaa xadiidka ku soo aroortayna waa xadiid oo sugan waaye xadiid oo sugan waaye xadiidkii anas bin malik iyo keyrkiisaba xadiid ku soo aroortay majmuucu duruqdeedii waxay dhaheen culammada waa xadiid axaadiis sugan xadiidkaasna waxaa waaya ina allaha yastaxyii an yarudda yaday cabdihi sufraa ina allaha alle yastaxyii wuxuu ka xishoonayaa an yarudda inuu soo celiyo yaday cabdi cabdihi addoonkiisii labadiisii gacmood sufraa ayadoo ah kuwa boorowsan oo ducadiisii isagoo aan aqbalin soo celiyo illa waa ka xishoonayaa sidaa daraaddeed gacmaha markii ilaahay la barinaya in kor loo qaado waxay ka mid yihiin min asbaabi istijaabati adducaa istijaabati adducaa ayay ka mid yihiin idan alxayiyun waa ismu min asmaa illaahi tabaaraka wa tacaala ka mid a oo suguna haadistiisa ayib alrabbu isimka ee lix iyo saddeetanaad waa alrabbu alrabbuna qur-aankaaba markii adilada ee asmaada qur-aanka u soo dariishanaya ee soo marnayba haddana waa soo laabay qur-aankana isagoo ku sugan axaadiistana isagoo ku sugan daliilkeeda qur-aanka waxaa ka mid ah tabaaraka allaahu rabu alcaalamiin iyo wa huwa rabu kulli shay iyo waxaa kale u daliil u ah xadiidkii ibni cabbaas radia allaahu canhuma oo alimaamu muslim soo saarayay ama alrukuucu facadimuu fiihi alrabba ama rukuucuga markii aada rukuucsan tihiin facadimuu weyneeya fiihi rukuucgaasi dhehdiisii alrabba ilaahay ku weyneeya ama sujuudu faqaminun fajtahiduu fi ducaa faqaminun an yustajaaba lakum iyo wixii la midka ahaadiid farac badan ay tusiinayso yat oo daliil u ah waa sugan yahay isimka toddobaatan iyo toddoba iyo sideetanaad alrafiiqu waay rafiiq alrafiiq waa isagana wuxuu ka mid yahay ismun min asmaa illaah ka mid ah magayaasha alleh ka mid a ayuu ka mid yahay ayib waxaana tusinayo adilo ah ku soo aroortay axaadiid waxaana ka mid ah xadiidkii caaisha radia allahu canha ina allaha rafiiqun yuxibu rifqa ina allaha alleh rafiiqun waa allihii turaayo u dimrinayo ay addoomihiisii allihii addoomihiisii u dimrinaayo oo u turaayo waay yuxibbu wuxuu jecel yahay alrifqa rifqiga iyo turida ayuu jecel yahay iyo bukhaariyo muslim soo saarayeen waa yahay waxaa ka mid a kale assubuux assubuux isimka sideed iyo sideetanaad waa assubuux oo xadiidka sunnada kusoo aroortay ilaahay inuu loo sugaayo waa xadiidka ciisha ayaa daliil u ah radia allaahu canha waxaa ku sugnaa xadiidkaasi subuuxun quduusun rabu lmalaa'ikati waruux imaamu muslim soo saarayay subuuxun waa allihii hee nasixin waaye ku nasixin can kulli caybin waaye subuuxun bimacnaa almunazahu can kulli caybin waay allihii laga hufaayo o laga nasixaayo wax kastoo ceeb ah ka nasixin oo laga hufaayo waayo rabbulmalaa'ikati malaa'igda rabbigoodii waaye oo rububiya khaas ah oo rabbi makhluuqaadka dhan rabbigood wuu yahay allah laakiin rububiyadani waa rububiya khaasa way rabu lmalaa'ika malaa'igdii rabbigeedii way iwa ruuxi ruuxiguna malaa'igta lee ka mid yahay jibriil waaye asna waxaa waaya rububiya haddana sii khaasa way waa sii khaasa waa saxiix waa xadiidkaas imaam muslim soo saaray asayidu isimka sideed iyo sagaashan iyo sideedaad asayidu sayid waay asayidu waxaa ka mid yahay ismun min asmaa illaahi tabaaraka wa tacaala asayid waay waxaana tusinaya xadiidkii cabdullaahi bn shakhiir radia allahu canhu waxaa ku sugnaa dhexdiisii asayidu allah sayid waa allah ilaahay iyo sayida axmed iyo abu daawuud iyo keyrkiis basa soo saareen waa xadiis saxiixa ah asayid bimacnaa almustaxiqu bihada lism waay macnihiisii asayid waa almustaxiqu bihada alism ilaahay isimkan allihii mutaystay waaye waa mudan yahay waa sayid waaye ashaafici ayaa ka mid ah isimka sagaashanaad ashaafici waay waa allihii bogsinaayey caafimaad siinaayay addoomihiisii markii ay xanuunstaan ashaafi isagan wuxuu ka mid yahay asim asmaada allah tabaaraka wa tacaala ayuu ka mid yahay weliba khaas ku ah qof allaga mooyaane aan ahayn kale aan lagu magacaabaynin ashaafi ee daliilkiisiina waa xadiidkii nebiga calayhi salaatu wasalaam anta badan ilaahay ku barinayay xadiidkii caaisha radia allahu canha allahuma anta ashaafi xadiidkii ku jiray waay raba annaas adhab ilba's washfi anta ashaafi in waa ku jira keyrkiisii ah ayib imaamu muslim soo saaray caaisha xaggeeda anas ibni maligna saxaabigiis yahay ee bukhaari markii la fiirsho waaya idan ashaafi allaahuma anta ashaafi allaahuma ya allaha la heyaw anta adigu ashaafiya tahay ashaafi ayaa tahay midki shaafinayo ishfi anta shaafi inoo jirta waa isanka lagu barinayo qofka markii anuusto ilaahay ku barinayo waxaa ka mid a kale aayib baa ka mid ah aayibu ayaa ka mid ah oo isimka sagaashan iyo koowaad asmaada alla ka mid a daliil loo haayo xagga axaadiista xaggeedii aayibu xadiidkii imaamu muslim soo saarayay xadiidi abi hureyra ayaa daliil waa radia allahu canhu waxaa ku sugnaa ina allaha ayibun laa yaqbalu ilaa ayiba ina allaha ayibun way ayiban waa isma min asmaa ilahi ka mid a laa yaqbalu ma aqbalayo ilaa ayiban mooyaane laa yaqbalu ma aqbalayo ilaa ayiban mooyaane waxay ayib ah mooyaane waxa kale ma aqbalayo idan waa alla alihii oo ayib ah waay oo ayib ah ka nasihin muxuu ayib ka yahay can inaqaa'ishi ayaa haggoodii ka ayib ayib ku yahay waayahay ayibun can الnaqaa'isi muqadasun can اlaafaati wاlcuyuub waayahay ayibun can الnaqaa'isi muqadasun can اlaafaati wاlcuyuub alqaabidu ayib abiib abiib naftirkiisa waa soo arooray axaadiis saxiixa ah ku soo arooray abiib inuu allaha abiibu yahay in allaha abiibun ayib ma abiib way naftarkeeda waa axaadiis saxiix ku soo arortay alqaabidu waay qaabid ee allihii qabloonayay wax walbo waaye alqaabid wuxuu ka mid yahay isagana iyo albaasit waay alqaabidu iyo allihii ciriirinayay ama qabanayay albaasitu haddana fidinayay waay asi wax waa ciriirinaya waxna waa fidinaya waay alqaabid lbasit inta badan labadani isim waa islaazimaan labadan isim inta badan way islaazimaan markii ilaahay la barinayana labadoodii waa laisku dara ay dhahaan aadaabta ay ka mid tahay lagu barinayo alla markii la barinayo waayahay ayadana daliilkeed waxaa waaye xadiidkii anas ibni malikin radia allaahu canhu uu daawuud iyo tirmidi iyo keyrkiisiiba soo saarayeen oo ahaa ilaahay inuu rasuulkiis inuu dhahay ina allaha huwa almusaciru Al-Qabidul Basidur Raziq Innallaha aleh Huwa ala asaga ayaa almusaciru midka wax seer goynaya asaga waaye sicirka allihii goynaayo asaga waaye oo sicirka alla ayaa goynaya waaye alqaabidu allihii wax ciriirinaya waaye albasidu allihii wax fidinaya waaye alraasiqu midka wax irsaagaya waaye idan alqaabidu albaasid ayaa laga rabaa labadaasi ayaa laga rabaa بمعنى معنيه سين وحواي القابض والباسط هو الذي يسع الرزق ويقتره هو الذي يسع يوسع له واسع يلايو الرزق رزق واسع يلايو ويقتره عريرنا يا هدنا ويقتره عريرنا يا وانا اسغى رزق رزق واسع يلا عريرنا رزقنا وبدن يحيى اما حلالها هذا ما حارنها هذا ama cilmi ha ahaado ama cilmi ha ahaado ama wax kale ha ahaadane midka fidinaayo risqiga asaga way midka cidhiidhinayana asaga lay waayo wayabsiduhu ama yabsiduhu bijuudihi waraxmatihi wayaqbiduhu bixikmatihi cala annadari licabdihi wayabsiduhu waa fidinaya risqiga allah bijuudihi waay asaga deegsanimadiisa ku fidina wa raxmatii naxariistiisii wayaqbiduhu waa cidhiidhinayaa bixikmatihi xikmadiisa ku cidhiidhinayaa cala annadari licabdihi addoonkiisii fiirada asaga fiirinaya darteed qof kasto waxbuu munaasab u yahay qof in wax lagu cidhiidhiyo mooyaane si kale munaasab uma aha qofna in wixiisii loo badiyo mooyaane si kale munaasab uma aha haddii kale halas buu galayba halas ayuu galayaa inuu ilaahayba ku gaalooba ku dhici kartaba wax haddii wax badan la siiyo nimcadaasi inuu ku kufriya dhici karta waa in loo yareeyo marka haddii wax yar la siiyana qaarkood waa in kukufriya laga yaabaa in wax badan loo siiyo mooyaane ase kale maslaxadiisii kuma jirto allah yaqaana marka xikmad lay ku socoto hushaan waaye alqaabid albaasit almuqadimu waaye allihii horumarinaayo waaye qofkii doono almuakhiru allihii dib u dhigaayo waaye qofkii doonana waaye labadan isiminta badan ayagana waa islaazimaan waa isku badan yihiin in hal meel iskula sheego ayaa badan almuqadimu allihii hormarinaayo qofkii doono almuakhiru waay kii afar iyo sagaashanaad iyo kii shan iyo sagaashanaad waay daliilna ay leeyihiin daliilkiisina waa xadiidkii abi muusa radia allaahu canhu oo bukhaari soo saarayay oo ahaa nebiga inuu dhahay anta adiga ilaahi ow almuqadimu ayaa tahay allihii hormarinaayo qofkii doono hor u marsin ayaa tahay wa anta adiga almuakhiru ayaa tahay midkii qofkii doonana dib u dhigayo wa anta adiga calaa kulli shayin wax walbo qadiirun allihii awood u leh ayaa tahay inta badanna nabigeena calayhi salaatu salaam min xadiidkii waxaa ka imaaday kale cali bn abi aalib xadiidkiisii kale fii ducaa alistiftaax anta almuqadimu anta almuakhiru laa ilaaha illaa anta rawaahu muslim soo warinaaye xadiid kalena waa ku soo aroortay farac badan idan sidaasi ayaa laga wadaa macnihiisiin waxaa waaye wahuwa almunazalu alashyaa waa allihii dejinaayo ashyaada manaasilaha booskeedii waay wahuwa almunazilu dheh wahuwa alle almunazilu allihii dejinaayo waay ee alashyaa ashyaadiya wuxuu dejinaya manaasilaha booskeedii yuqadimu maa yashaa wixii doono ayaa horumarinaya minha ashyaada ka mid ah wa yuakhiru maa yashaa wixii doono dib u dhigaya addoomihiisi ka mid ah qadama almaqaadiir ayaa horumarinaya qabla an yakhluqa samaawaati ka hormariyey waqadama man axaba min awliyaa'ihi hor u marinaya calaa kayrihi min cabiidihi ka hormarinaya wa rafaca alkhalqa ayuu kor udhig u qaadaya bacdahum qaarkoodii fowqa bacdin u yeelaya darajaat way idan waqadama min alashyaai bitawfiiq ilaa maqaamaati saabiqiina u horumarinaya wa akhara man shaa min maraatibihim gadaal u dhigaya wa akhara shaya can xiini tawaqucihi licilmihi bima fii cawaaqibihi min alxikmati ilaa hadal dheeruu leeyahay tilmaamaya shaarixu almuxsina ka mid ah almuxsin isimka oo sagaal lix iyo sagaashanaad almuxsinu ayaa ka mid ah muxsin muxsinkaani isimkan ah isagana waa lasoo khilaafsan yahay inuu allah u suganya loo sugaayo iyo in kale culamada qaar waxay leeyihiin ismun muxsin allah waa loo sugayaa axaadiida ku soo aroortay axaadiistaasina duruqdeedii dacfa kama marna laakiin bimajmuuci turuqiha yuqawi bacduha bacda duruqdeeda markii la jamciyo waxaa tusinaya waa isqawiyeynayaa sidaa daraaddeed almuxsin ismi min asmaa illaahi ka mid ah waayo ayay leeyihiin axaadiistaasi waa jamcinayaa ninka la dhahayo cabdirasaaq ee ibn cabdilmuxsin albadri ninka la yidhaahdo cabdurasaaq ibnu cabdilmuxsin albadri wuxuu leeyahay kitaab yidhaahdo fiqhu alasmaa alxusnaa fiqhu alasmaa alxusnaa oo alla magacyaashiisii wanaagga badnaa fiqhigoodii oo lagu fahmaayay asmaaduu tirinaya marka qawaacidda asmaada markii uu ka hadlo asmaa allah asmaaullaahi qawaaciddoodii markii ka hadlo ayuu si gaar ahaan asmaadii alleh u sugan ayuu sardinayaa oo tilmaamayaa isim kasta wuxuu keenayaa daliil uu keenayaa markaas wuxuu sugay asaga ee isimkan almuxsin la dhahayo adilo adilo uu keenay adiladu keenay axaadiistaasa ka mid ah cilmo farac badan oo min asalaf ka mid ahna way sugeen isimkaasi wuxuu tilmaamayaa inuu ay sugeen almuxsin asmaada alleh inuu ka mid yahay culimmadii oo sugtay adiladaasiina u ictimaaday farac badan ayuu soo guurinayaa oo u tilmaamayaa sidaa daraaddeed wuxuu leeyahay markii isimkaani alla waa loo sugaya ayuu leeyahay culimmada qaar waxay leeyihiin looma sugo axaadiistaasi ku soo aroortay dhammaan waa daciif ay leeyihiin idan qofkii waa loo sabab dhahay axaadiistaasi ayaa duruqdeeda markii uu jamciyay wuxuu u arkay ijtihaadkiisa uu ilaa u gaarsiiyey inuu loo sugi karo axaadiistaas ay sugan tahay axaadiistaas markii ay sugan tahay waxaa ka dhalanaya inuu isimkan sugan yahay soo maha qofkii laakiin u arkaya axaadiistaas inay sugnaynina isimkani nas ma laha ayuu leeyahay sidaasa lasuu khilaafsan yahay almuxsin almuxsin culmo farac badan way sugeen waaya culmo farac badan way sugeen waay almucdi ayaa ka mid ah asmaada alle loo sugaayo axaadiistu ku soo aroortay isimka oo ah sagaashan iyo toddobaad waaye almucdi waa allihii siinaayay addoomihiisii wax siinaaya waay almucdi daliilkeedana xadiidkii mucaawiya radia allahu canhu fi saxiix bukhaari ku sugnaa waxaa ku sugan xadiidkaasi dhexdiisii wallahu almucdi wa ana alqaasim wallaahu alla ayaa mucdi almucdi ah mid wax siiyo wax bixiyo allo waaye wa ana anigana alqaasim waanahay mid wax qiibinaayo yaa waay waan alqaasim dhahaa nebiga waay aniga waa qiibinayaa waxigaa qiibinayaa cilmiga waa qiibinayaa waa idin gaarsiinayaa qofkii wax siinaya xaqiiq ahaan wax bixinaya qofka siinaayana waa allah waay qofkii la doono asaga siinaya cilmigiisii isaga ayuu siinayaa almucti waa isim kas u sugan allah tabaaraka wa tacaala isamaadiisiina ka mid ah almucti almannaanu aa ka mid ah mannaan waay almannaan waayahay asinka isimkaasi oo almannaan asina xadiista way sugtay waa sugan yahay inuu ilaahay ka mid yahay asmaadiisii almannaan waa sugan yahay waay waxaa tusina xadiidkii anas ibni malikin radia allahu canhu abu dawud iyo keyrkiisiiba soo saareen oo culimmada qaara taxsiiniyeen qaarna saxiix yeeleen ayaa waxaay dhaheen waa loo sugayaa idan waa sugan yahay oo nebiga inuu ku tilmaamay allah inuu yahay allaahuma anta almannaan waay isagoo duciyo ducooyinkii nebiga allah ku barinaya waxaa ka mid ahayd anta adiga ilaahiyow almannaan ayaa tahay almannaan ayaa tahay waay waa yahay macnihiisuna uu yahay almucdi ibtidaaan waay qofkii bilowga wax dad ku manadaysan oo dad siinaayo almucdi ibtidaaa oo allaha wax dad siinaayo ibtidaaan waay bilowga dad wax siinaayo waa adiga waayo waay sidaasi ayaa laga wadaa almannaan waxaa laga keenay leeyihiin min alincaam waay nimcayn waay galad i kumarna sheegasho maahane min alincaam waayo nimcayn haggeeda laga keenay leeyihiin waayahay waa midka kaiiru lcaaai walmani kaiiru lcaaa walmani waaye siismidiis mid badantabadan tahay waay iyo nimn nimceynta dadka u nicmeynayo waa mid badan ayaa laga wadaa alwitru ayaa ka mid ah isimka sagaashan iyo sagaashanaad waa alwitru waay witr allihii keligiis ah waay witr ah keligiisii ah waay oo cid weheliso aysan jirin cid lagu lamaano aysan jirin oo keligiisii alwitr waay saas isimkaasina allah waa u sugan yahay subxaanahu wa tacaala sidii xadiidkii bukhaari iyo muslim soo saarayeen min xadiidi abi hurayra radi allahu canhu wa fiihi wa huwa witrun yuxibu alwitra wa huwa alleh yuxibu witrun waa asaga waa keligiis wey witr waa keligiisi yuxibu wuxuu jecel yahay alwitra xadiis kale faina allaha witrun yuxibu alwitra ilaahay wuxuu jecel yahay keligiis waaye wuxuu jecel yahay witrka witrku jecel yahay maalimada watrkaad meeshman waay salaad watarka waay salaad watarka adiga ah oo cishaha kadib la wataranayo waay waa jecel yahaye fa awtiruu watarta yaa ahla alqur'aani kii lahay waay waay in allaha witrun yuxibu alwitra waay asaga keligiis wuxuu jecel yahay hee kelinimo ma aha hee watr salaad watr dhahay waa jecel yahay hee watrada waay salaad watarka ka taginay watrada waay idan witr waxay ka mid yahay alla magacyadiis magacyadiisi ayuu ka mid yahay cabdulwitri ma banaan tahay marka waa banaan tahay haddii marba la hubo asmaada alle inuu ka mid yahay wuxuu leeyahay musanifku raxmat ullahi caleyh witrkin waxaa waaye alfardu aladi laa shariika lahu walaa nadiira waa macnaheesii waxaa waaye waa huwa alfardu waa allihii keligiisi ah aladi kaasoo laa shariika lahu wax shariga aan u sugnayn walaa nadiira wax u dhigmana aysan jirin waaye waayahay hada ma اkhtarnaahu bاtatabuci ayuu dhahay musanifku marka raxmat ullah alayh haadaa kan maakii waayo ikhtarnaa aan doorbanay hu maaga bitatabuci dabagal iyo raaraacid aan ku doorbanay waaye intaas ayaa ka soo saaray axaadiistii iyo qur'aanka ayuu leeyahay qur-aanka mise iisan ka soo saaray sideetan iyo ko sideetan iyo ko qur-aanka ka soo saaray axaadiistan imis waaye toban iyo sagaal soo ma toban iyo sideed a toban iyo sideed waay axaadiistana toban iyo sideed iyo sagaashan iyo ko laisku daray meeday noqonayaan marka sagaashan iyo sagaal de sideetan iyo ko iyo laisku daray toban iyo sagaal toban iyo sideed de soma toban iyo sideed iyo sideetan iyo ko la isku daray maxaa noqonaan sagaashan iyo sagaal waayo intaas ayuu u sheegay tatabuc ahaan ayuu u sheegay idan intan keligeeda ma ahane waa ka badan yihiin axaadiista naftirkeeda waxaa siga un sheegin ayaa jirta sida saaxibu tacliiqba hoos ka tilmaamaya culimo kalena ay sheegayaan intan keligeeda waa ka badan tahay qofkii dabagal kale kusii sameeyo wax badan qur-aanka waa ka soo saaraya wax badanna xadiiste waa ka soo saaraya sheeka kuma jirto laakiin sheekh intaas ayaa tilmaamay waaxidu wahamaanuuna sman fi kitaab illaahi tacaala waaxidun wahamaanuuna siddeetan iyo kow isman min ismin ah fii kitaab illaahi ilaahay kitaabkiisii dhexdiisa aye tacaala sarreeyo ayay ahaadeen ay ku sugnaadeen waayo wa hamaaniyata cashara siddeed iyo tobanna isman min ismina fii sunnati rasuulillaahi ay ku sugan yihin way sala allahu alayh wala alih wasalama wain kaana cindana taradudun fii idkhaali alxafi waa ka daba tagay marka soo ujeeda wain kaana haba ha ahaadee cindanaa agtayada taradudun noqnoqosho ishaki fii idkhaali alkhafiyi isimka khafi la dhaha xafi dheh fii idkhaali alxafiy isimka oo xafi la dhahayo dhexgelinteed oo axaadiistan asmaadan aan ku dhex darnay hee agteeni shakiba ha ka sugnaadee intaan way buu leeyahay maxaa shakada maxaa keenay liannahu inamaa warada muqayadan isimkan xafiga wuxuu soo aroray asagoo muqayad ah asagoo muqayad ah waayo asagoo muqayad ah kusoo aroray u leeyahay liannahu isimkaas xafiga ah inamaa ankalamaane warada waa soo arooray muqayadan asagoo lagu xiray fii qowlihi ilaahay hadalkiisa dhexdiisa lagu qayiday tacaala sareeye can ibraahiima ibraahim haggiisii ka hadlaayo innahu kana bi hafiya idan yaa ku xihan tahay marka ibraahim keligii soo maha innahu kana bi aniga xafiyana ii ahaa mid ducday aqbalaayo ajiibayo ayuu ii yahay ayuu dhahay idan in la itlaaqo lagu daro ismul xafi oo asmaada la itlaaqan ka mid yahay in la yidhaahdo ayadoo naftaydii wax ay kugu jiraan keligiisii maha culamada qaar ka midana antaasi way tusinayaan way tusinayaan waay culamada qaar waxay leeyihiin khaas kuma aha khaase kuma aha keligiisii bal waxaa nebigeena calayhi salaatu wasalaam cumar ibnu khataab dheh aharkiisa ay keensanayaan oo cumar inuu dhahay walaakin ra'aytu abalqaasimi bika xafiya walaakin ra'aytu abalqaasimi bika xafiya idan asida khaas kumid muqayad kuma ah nebi ibraahim bal waa ummadda mu'miniinta oo dhan ayaa wuxuu ku yahay caam ku yahay waijaabatu ducaai caamun likulli nabiyin wamu'minin midtaa sig leeyahay nambarku wataqyiidu fi laayati laysat macnaahu takhsiisu ibraahima bi hada almacna ibraahim inuu macnahan keligiisii khaas ku yahay maaha fa ina ilaafa ilaafka iyo turida iyo aqbalidda du'ada la aqbalayo ildaafka iyo waijaabatu ducaa'i caamun way likulli nabiyin wamu'minin way qaala tacaala ina allaha latiifun khabiir wa huwa wa qaala tacaala udcunii astajib lakum way idan wa sifatu lxafaawa hee laysat khaasa sifadaasee xafaawada ah ee aqbalidda ducuda ilaahay aqbalaya addoomihiisii khaas ibraahim kuma aha walida qaala cumar radi allahu tacaala canhu indama qabala alxajar alaswada wuxuu dhahay walaakin ra'aytu waxaan arkay ana anigu abalqaasim ayaan arkay bika adig xafiya sidaas ayuu uu tilmaamay waayahay culamada qaar ka midana waxay leeyihin sida ibnu uthaymiin oo kale raxmatullahi alayh tilmaamayaan inuu muqayad u yahay mutlaqan ahayn wakadalika almuxsin muxsin naftirka isinkaas la dhahayo wax baa igaga sugan oo taradud ayaan ku qabaa inaan ku daro u leeyahay ibnu uthaymiin maxaa yeelay liannana anigu lam nadalic maanu daalacnin calaa ruwaatihi xadiidkaasi ruwaaddiisii fi abaraaniyi abaraani dhexdiisii kumaanu daalacnine ma aan fiirinine kuma arkin ayuu leeyahay sidaasi ayuu leeyahay isaga waa ka shakiisan yahay marka ibnu cuthaymiin raxmatullahi calayhi waa ka shakiisan yahay isaga keligiisii maas horey aan soo sheegnay waa lasku khilaafsan yahay isimkaasi ilaahay in loo sugaayo waqad dakarahu shaykhulislaam sheekhulislaam wuxuu sheegay min alasmaa asagana waa tatabucay sheekhulislam ibnu taymiya raxmatullahi alayhi asmaada waa jamciyey waa ururiyey naftarkiisba waqad dakarahu sheekhulislaam waqad dakara waa sheegay hu isimkana muxsinka ah sheekhulislaami sheekhulislaam wuxuu ka tariyey oo ku sheegay min alasmaa inuu ka mid yahay asmaada alleh ayuu ku daray waay ibnu taymiya sheekhulislaam ibnu taymiya wuxuu ku daray isimkaani inuu ka mid yahay min asmaa illaahi alxusnaa markii ku daraayana isaga muxuu itimaaday axaadiidtii tusinaysay inay tahay axaadiidtaasi inay bimajmuuci turuqiha inay xoog badan tahay oo sugan tahay ay itimaaday isaga keligiisii maaha culmo ka horeysay yaa jirta culmo ka dambe usugtayna waa jirta axaadiidtaasi itimaaday waaya wa min asmaa illahi ilaahay magayaashiisa ayaa ka mid ahday tacaala sareeye maa shay oo mudaaf yakuunu huwa maag ahaanayo mudaafan mid liidaafayey midee liidaafayey asmaada alle loo sugaayo dhammaan waa laba noocood mufrada murakaba mufrada asmaada alle si guud ahaan haddana waxay u qiibsantaa laba qiibood markii la fiirsho min xayu alifraadi watarkiibi markii la fiirsho laba qiibood waay min xayu alifraadi watarkiib markii la fiirsho laba nooc way mid oo mufrado ah keli keli ah iyo mid oo murakab ah mudaafo ah oo laisku dumay oo laisku idaafeeyey ayaa ka mid ah hadda wuxuu noo soo sheegay intii soo sheegay dhammaan waxay ahaayeen mufrada mudaafana way jirtaa inay asmaada le qaar mu idaafeeyey oo laisku idaafeeyey ay ka mid tahayna biijmaaci lmuslimiina waay biijmaaci lmuslimiina waxaana ka mid ah nambarka saddex fiiri saxiixu tacliiq naftarkiisii waan soo naqlinayaahe qaala shaykhulislaam ibnu taymiya wuxuu dhahay wakadalika sidaas oo kale asmaau asmaadiisii waxaa ka mid ah almudaafatu tuu la idaafiyey min mi mithlu arxamu araaximiin arxamu araaximiina min asmaa illaahi alxusnaa ayay ka mid tahay laakiin waa murakaba arxamo iyo araaximiina la isku idaafeeyey arxamu araaximiin iyo wa khayru lgaafiriina arxamu araaximiina maxaa waaye kuwa naxariisaayo midka ugu naxariis badan waa adig waay wa khayru lgaafiriina kuwa dembi wax dhaafaayo kuwa ugu khayr badan adig waay waay macnaha wa khayru lgaafiriina ورب العالمين ومالك يوم الدين وأحسن الخالقين وجامع الناس ليوم لا ريب فيه ومقلب القلوب وغير ذلك أنت صغير كذا ومما ثبتها في الكتاب والسنة في الدعاء بها إجماع المسلمين وي. بإجماع المسلمين بيدا ابن تيمية صور نقلنا يا إجماع المسلمين إذا أسماء داسين وحل إرادة أسماء المضافة أمس الأسماء المركبة إيه لسدل ساري أمر اسكو إضافية سيدا الدرادات way sugan tahay asmaaastaas noocaasi ah aada iyo aad ayay u badan tahay ayadana way jirtaa musanifkina wuxuu leyahy waab sheegay milu maliki lmulki di ljalaali walikraam waay milu maliki lmulki waay boqorka allihii milkinayey ee boqornimada dheh boqornimada iyo mulkigii iyo maamulka allihii milkinayey waay malik waa mudaaf almulkina mudaaf nili soo maha di ljalaali walikraam di ljalaali والإكرام أسماء أيا أيا كمدا أيا كمدا واي إذا مفردة إيو مضاف لبضا بوي نغطا قاعدة دي لحات قبل قبل دي ميشن أكون ماتي والله سبحانه وتعالى